sideed iyo tobanka bishan ayaa lagu wadaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay in lagu qabto shirweynaha madasha hindisaha nabadda kaasi oo lagu casuumay khubaro kala duwan oo ka hadli doona arrimaha nabadda sida bulshada loogu sheegi lahaa muhiimadda ay leedahay nabadda caqabadaha nabadda dhibaatada ku ah ee soo lalaabta sidii xal loogu heli lahaa shirweynaha ayaa waxaa agaasimaya ururka nabadda iyo horumarka dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo ogol leh wacyigelin iyo in bulshada ka waantoodo waxyaabaha keena gacanka hadal sababi kara dhibaato amni darro iyo barakaca kumanaan bulsho oo nabad ku nool ah sayid cali aadan agaasimaha ururka nabadda dhallinyarada soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey madasha hindisaha nabadda iyo waxyaabaha looga hadli doono shirweynaga wanataha ka shaacaynay baro bulshada dhammaan meeli bulshada ku wada xiriirasi wayba waa shirweyne nabadeed oo unanka maga dhownay madalla hindisooka nabadda shirweynigaas oo lanku hadala doono ama laku faaqidi doono arrimo nabadda saashaatoo laku falanqeey doono dhibaatooyinka wadankan hakana nagadi oo haada fadeen dagaaladii oo haada fadeen mayli eraayus uniyo dadka is afgarad la waayo ini mayli eraayusu xal lakudeera xal waarana lakudeera mayli eraay dhibaatooyinka wadankan hakana nagadi oo is afgarad laanta ah mayli eraayus way kaloo meelo kasii dheera oo shirkaasna qiib ku haada doona ini la hela kasmooyin oo mayli eraayus laka aruuriyaw ama laka ururiyaw xalinta khilaafaadka saasaata way qeyb ku ahaa ini mayli eraayus laku hadala arrimo dhaganka iyo wacyiga bulshada ee dhinaga dhaganka eed maylieraayus diiradda lan saaro doono sidii dhaganka dhumi lahan naga fadi dhaganka faylahayna umata lanka haga fadi may kaloo meylo kasii dheera oo maalinta saddexaad un asayn garaynay mayli eraayus waliyaabaha ka saabsan hal abuurka ganacsiga iyo creativitiga bulshada yeelata way xusid mudana oo meylo ina ku xusna fadaane ururka nabadda iyo horumarka dhalinyarada soomaaliyeed markasta way weli uusan teegayaa qabashada i qabanqaabada barnaamij noocan oo kale ah iyo oo meelanka marnayna macadka diraasaadka ama macadka cilmi baarista insight oo bartnerni kulea barnaamijkan marka madalla hindisooka nabadda ama shirweynaga madalla hindisooka nabadda way luqabada doona insha allahu taariikhda misiyeed ilaa iyo labaatanka bilo taasoo micnaashaniswada bere dareeri doono tumisiyo tumi sagaal iyo labaatan sadiidaas bere ayaa qorshaha iyo ini magaalada baydhabo laku qabada shirweynaga madalla hindisooka nabadda wali use shal ayna dabcan hata dhowa sheegi sida maalmood waaye sadiida maalmood xida shal duwaniin marka hore horta waaba shirweynaga inka horeeyay oo nabad ka saabsan oo laku qabada deegaanadan ku afur galbeed sadiida maalmoodna sadeshe oo shal duwaan iska jara arrimo nabadda ini laku hadala arrimo dhaganka ini laku hadala oo maalinta lamaadan asaan garayna iyo arrimo hal abuurka ganacsiga oo maalinta saddexaad ah sadiidaas qeybood yaa ka koobanaado doona barnaamijkana waana taariikhda sadhiya